inta la ka guda jira bilo barakeysan ee ramadaan muslimiin badan oo ka shal nool daafo caalamka iyo wayba soomayana saacado maalintii si adan hubiyda in ada fayled ada oo walan aangna maalintii walna andhangna libaaye muhiimadii an etaa inyo ku digtoonaadaan dadka la nool xanuunka sakarowga walyaabo markaasio isticmaaleen maadaama xanuunka sakarowga usanas ka jira lama siyaabood oo shalduwan haddaba dadka la nool xanuunka sakarowga sideeya aan soomo karaan bilo ramadaan si una walbadan unka ogaana arintaas waliba una waraysiya halaweeldhanay waliba una waraysi halaweeldhanay doctor iro oo kumid eh dhakhaatiirta magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baayo ka howlgalayaan waliba nuuse sharaxaad kubiyey caafimaadka iyo xanuunka sakarowga iyo weliba dhinaga soonka soonka waa bil aada u barakeysan oo fiican oo dadka muslimiinta insha alla waxaan rajeynaa dhammaantood inay ka faa-iideystaan caafimaadka soonka marka la yidhaahdo gaar ahaan dadka sokorta qaba qofka sokorta qaba wuu soomi karaa oo maxaytood soonka kama xadidna laakiin waxaa jira nidaam uu ku soomayo oo loo baahan yahay in maxaytood loo saxo qofka soonka markuu soomo horta qofka jirkiisa sideed saacadood kadib waqtiga ugu dambeeya uu raashinka cuno jirka wuxuu bilaabayaa inuu isticmaalo kaydka jirka kaydka jirkana waxaa weeye laba shay waa sokor iyo baruura jirka markuu bilaabo inuu sokorta iyo baruurta isticmaalo qofka sokorta qabo waxaa ku dhici karta inuu sokortiisa ay hoos u dhacdo sokorta hadday hoos u dhacdana qofka caafimaadkiisa wuxuu geli karaa khatar haddii aad qabto marka macaan ama sokor dadka qoloba si ay u taqaanaa bisha ramadaan lasoo galo waad soomi kartaa laakiin waxaa u baahan tahay in dhakhtarkaaga aad la xiriirtid ama isbitaalka shaafi aad soo booqatid si lagaaga saxo daawada sida aa u qaadanaysay maxayto talo caafimaad oo aada u wanaagsanna lagu siiyo daawooyinka aa qaadanaysidoo sida insuliintaana jadwalkeeda lagugu saxo iyadoo lagu saleynayo jadwalka bisha ramadaan oo jadwal cusub ah sokorta sideeda guudba waa laba qeyb waa taybe two iyo taybe one taybe twoga ayaa maxaytood inta badan iyo bisha ramadaan ayaa maxaytood challenge ka dhexeeya dadka markaa dadkaas waxay u baahan yihiin maxaytood la saxo jadwalkooda caafimaad sokortooda la cabiro daawadii maadaama uu isbedelayo waqtiga oo waqtigii marka hore maalin wax la cuni jiray hadda waxaa wax la cunaya habeen habeenka mararka qaar maalintii oo kale ma ahan waxaa laga yaabaa qofka inuu laba mar kaliya uu cuno afar iyo sokor marka qofkaas oo kale wuxuu u baahan yahay daawada insuliinta qofka qaadanayo oo kale insuliinta inuu qaato wax yar ka hor inta uusan afurin waxaa jiro dad maxaytood in la hilmaamo aysan ahayn muhiimna ay tahay in lagu baraarujiyo dadka qaar waxay sameeyaan intay wax yaroo timir ama biyo cabaan ayay waxay u aadaan salaada dadkaas oo kale waxaan kula talinayaa insuliinta inaysan qaadanin marka hore maadaama ay soo noqonaan ee cunto kale inay cunaan ay rabaan waxaan kula talin lahaa markay salaada soo dukadaan cuntada kale ay bilaabayaan kahor inay qaataan si ay maxaytood jirka cuntada gelayso oo cuntada badan iyo maxayto insuliinta ay isula falgalaan xadiraan muhiim ay tahay kow qofka waa inuu dhakhtarkiisa la xiriiro soonka ka hor usbuuc ama laba usbuuc ka hor waana inuu daawada lasiiy loo qoray oo si saxa u qaato teeda kale soonka waxaa hadda bishan wuxuu kusoo aaday bil kuleel ah si gaara in looga hadlay u baahan tahay oo lagu baraarujiyo dadka sokorta qabo xilliga kuleelka ah dadka aada u dhididaya biyo badana ka baxaayo waxaa laga yaabaa inuu fuuq baxo ama aada u oomo qofkaas oo kale waxaa laga yaabaa sokortiisa inay hoos u dhacdo tabartiisa ay hoos u dhacdo uu isku arko inuu suuxsuuxayo ama uu mahaytood isku arko sokorta inay hoos u dhaceyso qofka sokorta qaba marka waxaan kula talinaya oon ku baraarujinayaa mar kasta waa inuu u dhowaado ama uu gacan ku haysto jeebka wax yaroo timir ama wax yaroo sokor ama wax yaroo caano ama casiir ah si hadday sokorta hoos u dhacdo ilaan soonka lama sii wada karee uu u isticmaalo si uga badbaado hebakalisemiya inay ku dhacdo ama sokorta hoos uga dhacdo taas oo ka saacidi doonto jirkiisa inuu maxayto difaac samaysto energy fiican uu helo maalintaas oo dhanna si fiican uu u soomi karo marka aada iyo aada u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaa booqashadaada aan nagu soo booqatay raadi arlaadi iyo adiga oo maryan ah insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa baraarujintaas inay bulshada si fiican u gaarsiisaan ayagana ay ka faa'iideystaan soonka bilo ramadaan wal khatar eh ma kula kulamayeen dadka caafimaadka qabaan si kastaba haato weliba dhibaata ansheeno korte dadka qaban xaalado caafimaadka maadaama soonkuusa saamayo heerka sokorta iyo weliba dhiiga